kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonkood ka dhagaysataan idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka martida waxaynu ku eegi doonaa dowladda soomaaliya waxay magaalada muqdisho kusoo rogta bandoo wakhtigiisuo bilaabanaya toddobada fiidnimo waxaa lagu guda jira xilliga bisha barakaysan ee ramadaan dadka magaalada intooda badan waa dayan marka loo eego kuwa ku jira xaryaha barakaca daruufahaas oo dhan ayaa xilligan u baahan sidii loo gudbi lahaa maadaama dadka ay sooman yihiin barnaamijka waxaa marti noogu ah guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed cusmaan muxudiin shaatax ee aada baad u mahadsan tahay bandowga la soo rogo marka hore bal si kooban noogu sharax sida u saameynayaa dadka magaalada
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa horta waa aada ii mahadcelinaa v o a fursadaan aana siiseen tan labaad marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan ramadaan kaream ummadda soomaaliyeed halkan ka dhaho runtii bandoogan oo magaalada lagu soo rogo waa mid la xiriira si loo xakameyn lahaa cudurkan covid nineteen oo runtii aada la wada socotaan inuu adduunka o dhan saameyn culus uu ku yeeshay mana aha mid gaar u ah hadda soomaaliya oo meelo badan ayuu dadku lagu soo rogay inay guryahooda joogaan marka macnaha bandoogan laga leeyahay waa gurigaada joog waaye balse balse waxaa moodaa inaanu soomaaliya siduu wadamada kale ugu dhaqan galay aan ugu dhaqangeli karin duruufaha jira awgeed oo ay ka mid tahay dadkii oo ah dad maalin goosato ah waxay maanta soo shaqaystaan cuna joogista gurigoodana aan awood u lahayn dowladda inay ku masruufto ama ay ku dhaqaaleyso iyagoo guryahooda joogo balse muhiimadda laga leeyahay waxa waaye sidii loo xakameyn lahaa cudurkan covid nineteen inuu noqdo midaan faafin oo dadku ay guryahooda joogaan waan garta waxaad kamid tahay guddi qaran oo arrimahan si joogtaa kaga hadla ra-isul waaruhu guddoomiye u yahay waxaa laga hadlayana waa dadkii noloshoodii laakiin xaaloo kale musiibaa dhaca dad baa dhintay maxay tahay mas-uuliyadda la iska weydiiyey
runtii shirkeeni xali waa waa lagu soo qaaday dhacdadii xali dhacday oo taliyihii ciidanka booliiskana waa ka warbixiyey goboratoorihina waa ka warbixiyey runtiina wax aada loogu wada xumaaday ayay ahayd waxaan leeyahay horta allah unaxariisto dadkii ku geeriyooday meeshaas waxaad moodaa dadku soomaaliyeed waa dad dhowr iyo muddo soddon sano adiga dagaalo kusoo jiray iyo dhibaato muddo dhowr iyo labaatan sano waxaad moodaa inay ahayd meel maamul dowladeed oo xoog leh aanu ka talin dhaqankii dowladnimadii iyo isku xirkii dowladnimadii iyo shacabkii caqabad badan inay weli ka taagan yihiin dadku marka wacyigooda in kor loo qaado oo la gaarsiiyo inay fahmaan walwal kasto ama dowladda ay qabto ama xaalad kastoo waddanka markaas ka jiro waxaa moodaa inay aada maarata u liidato arrintaasito dhinacaas oo wacyigelinta iyo dadka fahamkooda waxaana dadka ka dhex guuxaya dhibaatooyinka ay soo mareen kaas oo aada moodo inay dadku ay gaarsiiyeen inay wada naqdaan dad dhinac negativeka oo aada u badan tahay energyga oo negativeka aada ayaa wadanka ugu badan yahay dadka si ufikirayaan o dhan waxaa waaye waxaad moodaa si oo oo runtii wixii caadiga ahaa jirene waxay naqdeen waxaan caadi ahayn waxaan caadi ahaynna caadiya naqdeen waxaana waana waana dabcadaha lagu garto wadamada dagaalada ka dhacaan ama dadka dhibaatooyinka fara badan soo maray waana turaamo maskaxdooda ay ku reebteen dhibaatooyinkii lasoo maray marka iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaad moodaa mararka qaarkood ciidamada habkay u dhaqmayaan inaanan dadka loo arkin dad noocaas inay yihiin loola dhacamo si dad normal ah waxaa taas dheer ciidamada naftirkooda dadka ah ayaaba kamid ah dadka ka guuxayaan dhibaatooyinkaasito lasoo maray maskaxdooda ka guuxayaan dhalinyaray u badan yihiin badanaa dagaaladan ay ku wada koreen intaa waxay arkayeen xabad wax lagu xalinayo tababarada la siiyo way ka dhiman tahay tababarka dhinaca maskaxda runtii marka bandooga lasoo rogay ee ee loogu talagalay in lagu xakameeyo cudurkan runtii aniga muhiimadiisu uu leeyahay maxaa yeelay waa muhiim in cudurkan la dadku inay xakameeyo taxadaraan balse meesha dhibka ka taagan waxaa waaye sida loo hirgelinayo bandooga dhaqangalkiisa sida loogu waan shaqeynayo gartay ciidamada la rabo inay fuliyaan oo aan tababar gaar ah hadda aan la siinin eh, oo cudurkan adduunka meel kasto ciidamadooda tababar gaaraa la siiyey sida loola macaamilayo dadka dadku meel kasto rea- waxay ka keeneen eh, reaction ay ka keeneen diid bay ka keeneen eh, in guriga ay joogaan way ku wada adkaatay soomaaliya ma kusii jirta dhaqankeena ma bahayna guryaha sii joogo balse ciidamadooda dadka waa la tababaray tababar dheeraada la siiyey si dadka loola macaamilayo si dadka loola xiriirayo waxaad moodaa ciidankeena inaan saas tababarkaasi aanan la siinin sida dadka loola macaamilayo sida bandowga loo fulinayo waxaa kaloo oo oo meesha ku jirta oo aada aada muhiim u tahay in bandowga naftirkiisa aada loo qeexo oo la yidhaahdo bandowga wuxuu quseeyaa qeybahaasuu quseeya kuwa laba saddex afar shan uu quseeya inta inta kasoo harta bandowga ma quseeyo si dadka u ogaadaan waxay xaq u leeyihin waxay xaq u leheen ciidanka naftirkooda bandowga ilaalinaya ay ogaadaan ay fahmaan waxa ay fulinayaan sharciga u ogolaanaya wuxuu sharciga u ogolaanayn bandowga marka arrintaas eh, runtii eh, waa arrin u baahan juhdi dheeraad in lasii geliyo waana ka sheegnay maaragta shirkeena eh, guddiga oo habeen kasta dhaco Een, in arrintaasito bal sharaxaad dheeraad ah laga baxsho marka wadanka bandooga laga yaqaan waa bandooga amniga waan gartay laakiin markaad fiiriso daruufaha dadka magaalada eh, ha noqdaan danyarta ama dadka caadigaba todobada fiidnimo in bandow muqdisho aad ka hirgelisaan ood go-aankaas gaartaan waxaa ka dhasha oad u jeedaan oo dhimashaa dhalatay dadkuna su-aalay ka qabaan marka ma jirin miyaa waddo kaloo mari karaysid
Een, runtii aniga ma aaminsani in hadda eh, qabshada dhacday oo because of bandooga ay ka dhalatay laakiin waxay ka dhalatay dadka bandooga inay fuliyaan la rabay oo ciidamada habkay u isticmaaleen awoodda ayay ka dhalatay waana tan la raba meesha in laga sameeyo eh, sharaxaad dheeraad ah Een, ciidamada habka ay u dhaqmaayaan oo bandooga ay u fulinayaan waa in aada ay u fahmaan dadkuna ay fahmaan si loo ogaado waxa u dhexeeyo xuduudda u dhexeysa shacabka iyo iyo iyo ciidanka tan muhiimadda leh oo aan isleenahay eh, waxbay xakameyn kartaa waa taa Een, bandooga runtii eh, maada waa taa hore kugu sheegabo wuxuu ku habboonaa in dadku guryahooda joogaan eh, maalin iyo habeenba balse maadaama aan hadda aan duruufaha jira awgeed isa joogi karin in habeenkii bandooga lasoo rogo waa la socotaa magaalada bandoog habeenkii waxaa badan eh, social activityga badan oo aada u fara badan oo oo runtiina ah meelaha uu bahalka aada eh, keeni kara inuu kusii faafo marka waxba waxbay dhaantaa een, in habeenkii la joojiyo oo maalinka dadka la ogolaado waxay ku timid eh, runtii eh, duruufaha jira ayaa sababay wax kasta waxaa ka muhiimsan laakiin hab- habka loo fulinayo bandooga kaas ayaa aada u baahan in eh, eh, runtii Wa- waan gartay Eh, dowladaha waaweyn ee adduunyadu dadkay taageeraan dhaqaalay ku bixiyaan si nolosha dadka saameynta covid nineteen ku yeeshay ay usoo usoo kabaan soomaaliya dowlad weyn oo hadda dhaqaale bixinaysa kama jirto Eh, helisoon baa lagu jiraa bulshadu dareenkiina ama ama falcelinta bulshada dadka in la caawiya ma socdaan Eh, shirarka dhacaya dooduhu qeyma ka yihiin dadka in la caawiyo
Een, waa mahadsan tahay een, Abdulqaadir Een, runtii dooda ah in dadka la caawiyo habeen kasta waa laga hadlaa prime ministerkana aada buu arrintaas uga hadlaa Een, dowladdana saddex wasiir oo wasaaradood ayay u xilsaartay oo ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka qorsheynta iyo wasiirka masiibooyinka maareynta masiibooyinka a- ayaa loo xil saaray inay ka shaqeeyaan sidii dadka horta loo caawin lahaa laakiin waxaan kuu sheegaa eh, diinteena islaamkana wayna faraysaa markay masiibo saan camal ay dhacdo in dadku iyaga isku gurmadaan masiibadan cudurkan dadku waa yareysanayaan eh, way sahlanooyaan Een, waxaase moodaa inuu yahay dhibaato wadankan kusoo kordhay sida adduunka uu u saameeyo waa laga yaabaa saameynta adduunka ku leeyahay mid ka duwan in anaga nagu leeyahay sidaad la socotaan eh, marka muhiimada ugu heysa waxay tahay maadaama aan dad islaam nahay dadka inay iscaawiyaan la dagaalanka cudurkan ama aragtida cudurkan laga qabo inay ahaato mid mas-uuliyad wadareed ah oo cid kasta oo maanta soomaali ah inay mas-uuliyaddaas ay qeyb ka qaadato bulshada qeybtee doontaa kaga jirto inay u aragto cudurkan inuu yahay mid dhibaato ku ah dadka oo sida loo xakameyn lahaa ama talo ka geysto ama gacan ka geysto marka ma filayo inay dowladda keliya hadii lagu haleeyo in dadkii aada loo caawi karo laakiin hadda ganacsatadii narabto gacanay ka geysteen barnaamij cusub ay bilaabeen oo shirki markii la yiri qorshe keena ay keeneen oo laleeyahay afuri waal oo rabaan inay hirgeliyaan
xaggee ka sameynayaan
hadda qorshihiisii iyo balaankiisii la wadaa laakiin waxay raisgareeyeen lacagihii oo oo hooshas ay ku bilaabi lahaayeen ayay raisgareeyeen sidoo kale hormuud foundation iyadana waxay bilaabda qorsho ay dadka ku caawinayso oo iyadoo qeyb ka ah barnaamijka ganacsatada haddana inay hormuud ahaan ay sameyso marka runtii shirkii dooda ku saabsan dadka in la caawiyo mobilisation badanaa laga sameeyey oo Wacyigelin hadda wacyigelin badan laga sameeyey qorshahan waxa uu yahay markii ganacsatada iyo dowladdu wax isku keenaan kadib inay international community inay dhahaan waxay noogu soo dari karaan ha lagu soo daro si dadka loo gaarsiin doono meelaha challengeska caqabadaha ka jiro waaye iyo inay dadkii right people dadka saxda ah inay wax gaaraan laakiin qorshahaas wuu jiraa in dadka wax la gaarsiiyo oo la caawiyo runtii waa mid meesha ku jirta arrintan iscaawinta dadkan ay ka timaado eh, waxaad og tahay dadku waa isku tiirsan yihiin eh, reeray la afuraan meelaha dadkan la hadalnay hadda qaarkood oo warbixino ka sameynay way adagtaa marka loo eego waktigan toobada fiidnimo iyo meelaha fogfoga dadku isku dhex maraan oo guryaha isku tiirsana marka miyay dhalan kartaa fursad ka duwan tan in laga bedelo toobada fiidnimo oo sideedii horeba la geeyo si dadku balfa u helaan fursad ay ku afuraan guryihii u tagaan kadibna guryada ay ku laabtaan maadaama dadku dan dayar u badan yihiin
horta wax kasta waa waa waa suurtagal balse waxaa muhiim ah mar kastaba mas-uuliyadda kaa saaran dadka taxadirkooda iyo ilaalintooda inay la tixgeliyo ma sahlano in dad la yidhaahdo guryihiina jooga ha soo bixina dad shaqey jira la yidhahdo ma shaqey kartaan guryihiina jooga oo aan maaragta mushaar xafiis oo guryahooda lagu sii iigo aan shaqo socon waa la socotaa cudurkan inuu saameyn ku yeeshay dhinacii dhaqaalaha inuu saameyn ku yeeshay dhinacii bulshada iskuulaadkiyaa la joojiyey go-aano a- adiga waxaa la qaatay oo runtii aanan la filayn inay la qaadan karo ama ay imaan karto marka a- arrinta bandooga runtii aniga waxaan qabaa haddii wax lagu xakameyn karo in dadku dulqaad badan muujiyaan dadka inay dulqaad badan muujiyaan aanan loo arkin go-aan iyada dowladda ay dan ku danaysanaysa ama danteeda ku gaaraysa ee loo arko go-aan in cudurkan lagu xakameynayo cudurkan haddaa adiga ka badbaaday waxaa ku dadaashaa walaalkii unsa ku dhicin maaha un keliya inaa adiga aad iska fikirto marka waa mas-uuliyadda ku saarna waxay tahay inaa adna isxakamaysid oo is ilaalisid qofka kalena aad ka ilaalisid haddii taa laga fiirsho oo loo eego khatarta cudurkan iyo sida loo xakameyn karo waxay la tahay dulqaadka waa loola imaan karaa bandooga hal sac baynaba ama laba sac baynaba hadda wax difference oo u dhexeeyo ma jiraan keliya laakiin waxaan is leeyahay haddii sharaxaad badan laga dhiibo dee qof meel ka soo baxay meel kale u socdo inuu bandooga saameyn ku yeelan karin meelaha la isku haddii la daaweeyo fahmo oo waa marka waxyaabahaas waa in maaragta tixgelintaas eh, la muuj meelaha umis waxa waaye sababta loo keena in dadkii meelaha isugu imaanayeen oo dhan ayaa oo cudurka uku faafi karo dhibaata meesha ka jirto meeshaas waaye haddii qofka afka u xiran yahay oo keligiis meel socdo oo meel xafad kima xafad kale u socdo waa inay ciidamada dhihi karaan eh, gara karaan in aanu qofkaaniito eh, tan wado aysan ahayn nin qof u socdo eh, foodo taa in loo fahmo marka mas-uuliyadda in la wada qaato een, dadku ay fikiraan in mas-uuli waxa eh, laga ilaalinaya inay yihiin wax iyaga dantooda ah kan wax ilaalinayan inuu yahay waxa qofkan uu sameynayo inuusan ahayn wax oo sharciga ku jibinayo aysan tahay wax daruuf ay keentay isfahamka noocaas oo kale ah iyo sharxaadda noocaas oo kale ah aaday muhiim u tahay maaragta khaasatan soomaaliya maba kusii jirto so- bulsho intaas sano dagaal kusoo jirtay xumaan badan dhibaato badan soo aragtay is-aaminaadooda ay yar tahay is-ogolaanshahooda ay yar tahay en- aragtida oo oo oo negativekana aada u badan tahay in maaragta en, si faax loogu sheego en, loona tartiibiyo aaday muhiim u tahay taana waxaan is leeyahay inay qayb kasta ay ka qaataan waay culumada ay qayb ka qaataan ganacsiyada ay qayb ka qaataan qof kasta oo soomaali bulshada qayb ka ah inuu arrintaasiito uu xooga saaro Ee, mar kastoo yimaada gaab dowladda xaggeeda dadka barashar gruubka oo dadku eega waa bulshada rayidka waxaa dhacaya qoleysyada bulshada saaran cidda matalaha ka ahoo meelaha dowladdu joogo waa adinka marka qoleyska haddaad aragtaan ee ee dhacaya daruufo walba ha jiraan koofinaadigu saab u yahay meesha xaggee laga aadaya
En, runtii horta en,
adinka bulshada matala dadku bulshada aniga waa matalnaa en, oo inaan danahoodii ilaalino oo culeysyada eh, soo fuulan eh, aysan qaadi karin laga kafiifiyo wixii cabasho ah ama ama eh, dantooda ay bulshada ku jirtana aan gaarsiino eh, dowladda waa waxa anaga aan doorkeena uu yahay En, runtii waana sababta hadda aan uga mid nahay guddiga qaran eh, oo en- en, ka hortagga cudurkan inaan ra'yiga iyo culeysyada jir meesha aan ka sheegno marka en, confusionka ah xaggee laga Walaac aadi la- doonaa iyo walaaca la aadayo waa runtii aada u- u weeyahay En, annaga walaaca aan qabno waxa ugu weyn waxay tahay in cudurkan intii adduunka dhan ka dhamaado oo soomaaliya kusoo haro ee markaa annagana la takooro la yidhaahdo qof soomaaliya ka soo baxdo nooma imaan karto mana la aadi karo ilaa cudurka laga dhameeyo soomaaliya horta walaacaas walaac weyn oo aan qabno waaye En, dadkana inay ku baraarugaan aaday muhiim u tahay maxaa yeelay en, ma aaminsani iyo iyo xirgab waaye cidkaa yeelaysa ma laha haddii adduunka intay la dagaalamaan ay xakameeyaan oo ka dhammaado oo soomaaliya uu kusii dambeeyo waxaa dhici doonta in soomaaliya la takooro oo laga takooro adduunka intiisa kale la yidhaahdo cudurkaas ayaa ka jira dadkaas nooma imaan karaan walaac horta aan qabno horta kaas waaye tan labaad oo aan qabno waxa ay tahay en, dadku iyagoo cudurkii eh, inkiraya ama aanan ama yasaayo ama aanan fahamsaneyn inay u baaba'aan fursadda hadda la haysto oo dhimashada aada u yar tahay aniga waxaan qabaa inay tahay maadaama bulshaden u badan tahay bulsha dhalinyaro ah in dadku iyagoo cudurka intii ku dhacdan ka bogsanooyaan sida la sheegay cudurkan wuxuu aada u u target u dilaa dadka odayaasha iyo waayeelada iyo dadka cudurada qabo so maadaama bulshadeen ay u badanta dhalinyaro ah dee bulshadeen rabta waa yartahay taa macnaheeda waxaa ma aha inuu cudurka uusan meeshii owlin cudurkii inuu soomaaliya soo gaarin ma aha macnaheeda taas inuu cudurka dilaa ahayn ma aha macnaheeda taas waa cudur dilaa ah en, dadkana saameyn ku yeelan karo en, taajir iyo faqiir aan kala aqoon siyaasi iyo shacab aan kala aqoon en, cid alle ciddii maaragta uu target eh, uu saameyn karo uu saameyn oo oo ku yeelanayo marka cabsida aan qabno waxay tahay in dadku iyagoo oo aaminsaneyn in cudurkan jiro ay u dhintaan labo in cudurkan uu kusii dambeeyo soomaaliya iyadoo adduunka ka dhamaaday oo lagala dagaalamay labadaas cabsi weyn ayaan Ay- qabnaa ayaan inay Ee, adoo soo koobaya dhimashadu way kordhaysaa waqti waqti ka dambeeya ee, warbixinaad heshaan ka hor in dadku aysan helin marka meelaha ugu badan sababta ma la ogaaday ee dhimashadu hadda ay ay kor ugu sii socoto xilli bandowguna uu hirgalay
Eh, runtii weli eh, wacyigelinta ayaana dadka si fiican u wada gaarin Eh, walow eh, meelaha qaarkoodna ay gaartay meelaha qaarkoodna aysan dadka weli aysan gaarin En, dhimashaduna en, hadda en, dadna waxay usoo report gareeyaa en, isbitaal martiina oo laga warhayo waxay u dhinteen Eh, dadna xaafaday ku dhimanayaan oo aan la aqoon sababtay u dhimanayaan En, dhinacaas en, hadda waxaa la go-aamiyey in laga bilaabo in daato laga aruuriyo oo la ogaado eh, sababaha eh, dadkaasi u dhimanaya in lasoo ogaado xaafadaha weli eh, shaqadii la raba lama qaban oo dhinaca gobolka banaadir ayaa u xilsaaran oo la rabaa in arrintaas shaqo badan ay ka qabtaan Eh, maadaama gobolka uu leeyahay degmooyinkii xaafado ay leeyihiin xaafadihii ay leeyihiin laaman ee u sahlan tahay gobolka banaadir inuu ogaado shaqadaas weli soo dhammaystirmin Eh, ilaa hadda tirada dhimatada waa naloo soo gudbiyaa laakiin waxaa naloo soo gudbin eh, saddex maalmood ka hor eh, ninkii dhintay iyo saddex maalin kadib ninka dhintay ee hal guri ka wada dhintay xiriirka dhexeeya in cudurkaas uu markaas yahay cudur eh, familkaas dhan ama xaafadaas oo dhan saameeyey Mm.
arrintaas ilaa hadda eh, shaqadaas lama qaban waana shaqo aada muhiim u ah in la ogaado maxaa yeelay waxaa arkeysaa in eh, hal guri eh, laba qofood wiig gudihiisa laga laga laga dhintay waa dareemi kartaa marka haddii eh, taas ay dhacdo in ay tahay mid circulation oo circulationka cudurka inuu jiro ninkii xanuunsanaa iyo kii haayaba ay saddex maalin kadib isdaba raacaan waxyaabaha u baahan in aan aan u horumarino oo daat ahaan la ogaado ayaa taas ah in eh, hadda gobolka baa dadka dhintay ayuu soo report karaya laakiin xiriir ka dhexeeyo dadkii dhintay eh, afar maalin ka hor iyo kuwa hadda dhintay ilaa hadda eh, taas meelaha hadda u baahan waaye aan ku talina in wax laga qabto sida loo ogaado loo helo daata sax ah eh, cudurkiina aan u ogaa karno soomaaliya inuu maaragta mid koraay uu yahay iyo meeshuu ka bilawday iyo meeshuu ku socdo aan markaas aan heli karno qiyaas maaragta wax loogu qaban karo
guud ahaanna intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan marti noogu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed muqdidiin cusmaan shaatax intaanu kulmi doono barnaamijkan lamida nabad